madasha akhriska iyo qoraalka ka ah oo kamida naadiyaasha horumarinta akhriska iyo qoraalka ee ka dhisan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa barnaamij wacyigelin ah oo ku saabsan koruqaadista akhriska iyo qoraalka ka bilowday dugsiyada ku yaala degmada kismaayo mas-uuliyiinta madasha ayaa booqday iskuulka jubba halkaas oo ay ka sameeyeen wacyigelin ku saabsan in ardada la fahamsiiyo muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado akhriska iyo qoraalka sheekh mawliid maxamed aadan oo kamida maamulayaasha dugsiyada degmada kismaayo oo goobjoog ka ahaa barnaamijka wacyigelinta ayaa ka hadlay ahmiyadda ay bulshada u leedahay inay horumariyaan akhriska iyo qoraalka isagoona ah ardayda kula dardaarmay inay xoogga saaraan wax akhrinta iyo sidoo kale qoraalka ku tacalluqaya bilqiraa'a ilaahay waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala waa shantii aayadada ugu horreeyey ee qur-aanka soo degay maxay ka hadlayaan in qofku muslimka wax akhriyo ummaddana waa ummatul qiraa'a iqra bismi rabbika aladii khalaq waa aayaddii ugu horreysay ee soo degtay wey nabiga waxaa la amray rasuulka sala allahu calayhi wasalam akhri baa lagu yidhi muxuu maxaa akhri la yidhi iqra amarkaa maxaa ka dambeeya bismi rabbika rabbigaa magiciisa akhri aladii khalaq aayadahaasoo dhan aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam haddaad og tahay muhiimadda ay qiraa'adu ay leedahay qur-aankii ugu horreeyey ee soo degay inay ummaddu wax akhrido oo ummaddeennan ay tahay ummatul qiraa'a inay tahay dhallinyaradu waa inay wax akhriyaan gudoomiyaha madasha ka ah siyaad cabdulaahi dhaqane ayaa dhankiisa faahfaahiyey barnaamijka wacyigelinta ah ee ay bilaabeen iyo muhiimadii markii hore madashani loo asaasay waxaan rabaa wax yar madasha ka ah inaan kaga iftiimiyo madasha ka ah waa mid ka mid ah madalada akhris qoraalka ee magaalada kismaayo waa madal u taagan in maxaan ku raadaaye dhalinyarada laga dhiso maxaan ku raadaaye laga wacyigeliyo xagga maxaan ku raadaaye aqoonta akhriska akhlaaqda iyo into iyo wadaninimada intaba madasha ka maxaan ku raadaaye hadafyada mabaadideeda waa in maxaan ku raadaaye la mideeyo soomaali dhammaanteed wax la kala sarreeya aysan jirin in hal ay tahay hal qaran ay tahay hal ummad ay tahay hal shacab ay tahay wax maxaan ku radaa difference ay tahay aysan maxaan ku radaa aysan lahayn islamarkaana maxaan ku radaa mar walba lagu baraarujiyo mar walbaa lagu dhiirigeliyo in maxaan ku radaa danahooda ay ka tashtaan wacyigelinta ku saabsan kor u qaadista akhriska iyo qoraalka ee ay madashani ka bilowday dugsiyada ku yaala degmada kismaayo ayay muhiimadeedu tahay in ardayda wax ka barta dugsiyada kala duwan lagu wacyigeliyo muhiimadda ay leedahay inay wax akhriyaan sidoo kalena ay wax qoraan